ciidamada ilaalada xeebaha dalka griiga ayaa ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen doon ay saarnaayeen ku dhowaad boqol ruux oo tahriibayaal ah kuwaasoo kasoo baxay dalka turkiga kuna sii jeeday qaaradda yurub war ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka griiga ayaa lagu sheegay in dadka doonta saarnaayeen ay kasoo kala jeedaan dalalka suuriya ciraaq masar afghanistaan soomaaliya iyo dalal kale ayna kasoo dhaqaaqeen xeebaha gobolka izmiir ee turkiga iyagoo kusii jeeday dalka talyaaniga oo ka mid ah wadamada dhaca qaaradda yurub dadka saarnaa doonta gacanta lagu dhigay ayaa soddon iyo laba ka mid ah waxay yihiin rag laba iyo labaatan kalena waa haween halka soddon iyo sagaal qof ka mid ahna caruur yihiin iyadoo ay sii dheer tahay naaquudayaasha doonta oo afar ruux ahaa kuwaasoo kasoo jeeda dalka turkiga qof kasta oo ka mid ah rakaabka doonta ayaa la sheegay in laga soo qaatay lacag dhan siddeed kun oo lacagta yuuro ah halka lagu qabtay doonta ayaana ah jasiirad ku dhow magaalada athnis ee dalka gariiga soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka tahriiba dalkooda ee dhibaatooyinka kala duwan kula kulma caalamka waxaana culimada iyo waxgaradkuba marar badan u soo jeediyeen dhalinyarada soomaaliyeed inay dalkooda ku qancaan cadowga usoo shaqo tagayna ka difaacaan kuna qancaan fursadaha ballaaran ee shaqo abuurka ah ee dalka ka jira